tirintii cutubkii lix iyo labaatanaad oo balaayadii dabadeeda ayaa rabbigu la hadlay muuse iyo elecasaar oo ahaa wadaadkii haaruun wiilkiisii oo wuxuu ku yidhi shirkii reer banu israa'iil oo dhan u soo tiriya reerreer intii labaatan sannadood jirtay iyo intii ka sii weyn kuwaas oo ah inta reer binu israa'iil ee dagaal u bixi karta oo dhan markaasaa muuse iyo wadaadkii elecasaar ahaa iyagii kula hadleen bannaankii mo'ab oo webi urdun ku ag yaal oo yerixo ka soo hor jeeda oo waxay ku yidhaahdeen dadka inta labaatan sannadood jirta iyo inta ka sii weyn soo tiriya sidii rabbigu ku amray muuse iyo dadkii reer banu israa'iil oo dalkii masar ka soo baxay ruubeen wuxuu ahaa curadkii israa'iil oo waxaa reer ruubeen ka soo farcamay xanoog oo dhalay qabiilkii reer xanoog iyo faluu oo dhalay qabiilkii reer faluu iyo xesroon oo dhalay qabiilkii reer xesroon iyo karmi oo dhalay qabiilkii reer karmi intaasu waa qabiilooyinkii reer ruubeen oo intii iyaga laga tiriyey waxay ahaayeen saddex iyo afartan kun iyo toddoba boqol iyo soddon reefalu waxaa ka dhashay eliyaab wiilashii eliyaabna waxay ahaayeen namu'eel iyo dhaataan iyo abiiraam dhaataankan iyo abiiraankanu waa kuwii shirka ururin jiray oo la diriray muuse iyo haaruun oo ku jiray kooxdii qorax markii ay rabbiga la dirireen oo uu dhulku afka kala qaaday oo liqay iyagii iyo qorax markii kooxdaasu ay dhinteen kolkii dabku baabi'iyey labada boqol iyo kontonka nin oo ay calaamad noqdeen habayse yeeshee qorax wiilashiisii ma ay dhiman wiilashii simcoon iyo qabiilooyinkoodii ka soo farcamay waa kuwan namu'eel oo dhalay qabiilkii reer namu'eel iyo yaamiin oo dhalay qabiilkii reer yaamiin iyo yaakiin oo dhalay qabiilkii reer yaakiin iyo sarax oo dhalay qabiilkii reer sarax iyo shaa'uul oo dhalay qabiilkii reer shaa'uul intaasu waa qabiilooyinkii reer simcoon oo waxay ahaayeen laba iyo labaatan kun iyo laba boqol wiilashii gaadh iyo qabiilooyinkii ka soo farcamay waa kuwan sefoon oo dhalay qabiilkii reer sefoon iyo xagii oo dhalay qabiilkii reer xagii iyo shuuni oo dhalay qabiilkii reer shuuni iyo asni oo dhalay qabiilkii reer asni iyo ceeri oo dhalay qabiilkii reer ceeri iyo arood oo dhalay qabiilkii reer arood iyo areeli oo dhalay qabiilkii reer areeli intaasu waa qabiilooyinkii reer gaad oo intii iyaga laga tiriyey waxay ahaayeen afartan kun ee shan boqol oo wiilashii yahuudana waxay ahaayeen ceer iyo oonaan oo ceer iyo oonaanna waxay ku dhinteen dalkii kancaan oo wiilashii yahuuda iyo qabiilooyinkoodiina waxay ahaayeen sheelaah oo dhalay qabiilkii reer sheelaah iyo faras oo dhalay qabiilkii reer faras iyo sarax oo dhalay qabiilkii reer sarax faras wiilashiisiina waxay ahaayeen xasroon oo dhalay qabiilkii reer xasroon iyo xamuul oo dhalay qabiilkii reer xamuul intaasu waa qabiilooyinkii reer yahuuda oo intii iyaga laga tiriyey waxay ahaayeen lix iyo toddobaatan kun iyo shan boqol oo wiilashii asakaar iyo qabiilooyinkoodii waa kuwan toolaac oo dhalay qabiilkii reer toolaac iyo fuwaah oo dhalay qabiilkii reer fuwaah iyo yaashuub oo dhalay qabiilkii reer yaashuub iyo shimroon oo dhalay qabiilkii reer shimroon intaasu waa qabiilooyinkii reer asakaar oo intii iyaga laga tiriyey waxay ahaayeen afar iyo lixdan kun iyo saddex boqol oo wiilashii sabulun iyo qabiilooyinkoodiina waa kuwan sarad oo dhalay qabiilkii reer sarad iyo eeloon oo dhalay qabiilkii reer elon iyo yaxle'eel oo dhalay qabiilkii reer yaxle'eel intaasu waa qabiilooyinkii reer subulan oo intii iyaga laga tiriyey waxay ahaayeen lixdan kun iyo shan boqol oo wiilashii yuusuf iyo qabiilooyinkoodii waxay ahaayeen manaseh iyo efrayim oo wiilashii manaseh waa kuwan maakiir oo dhalay qabiilka reer maakiir oo maakiirna wuxuu dhalay galacaad galacaadna waxaa ka soo farcamay qabiilkii reer galacaad wiilashii galacaad waa kuwan iyo caasar oo dhalay qabiilkii ree iyo casar iyo xeelaq oo dhalay qabiilkii ree xeelaq iyo asri'eel oo dhalay qabiilkii ree asri'eel iyo shakem oo dhalay qabiilkii ree shakem iyo shamiidaac oo dhalay qabiilkii ree shamiidaac iyo heefer oo dhalay qabiilkii ree heefer oo seelaafexaad oo ahaa ina heefer wiilal ma uu lahayn gabdho mooyaane oo seelaafexaad gabdhihiisa magacyadoodu waxay ahaayeen maxlaah iyo noocaah iyo xoglaah iyo miikaah iyo tirsaah intaasu waa qabiilooyinkii reer manaseh oo intii iyaga laga tiriyey waxay ahaayeen laba iyo konton kun iyo toddoba boqol oo wiilashii efrayim iyo qabiilooyinkoodii waa kuwan shuutalax oo dhalay qabiilkii reer shuutalax iyo baker oo dhalay qabiilkii reer baker iyo tahan oo dhalay qabiilkii reer tahan intanuna waa wiilashii shuutalax ceeraan oo dhalay qabiilkii reer ceeraan intaasu waa qabiilooyinkii wiilashii efrayim oo intii iyaga laga tiriyey waxay ahaayeen laba iyo soddon kun iyo shan boqol kuwaasu waxay ahaayeen wiilashii yuusuf iyo qabiilooyinkoodii oo wiilashii benyamiin iyo qabiilooyinkoodiina waa kuwan belac oo dhalay qabiilka reer belac iyo ashbeel oo dhalay qabiilkii reer ashbeel iyo axiraam oo dhalay qabiilkii reer axiraam iyo shafuufaan oo dhalay qabiilkii reer shafuufaan iyo xuufaam oo dhalay qabiilkii reer xuufaam oo wiilashii belac waxay ahaayeen arad iyo nacamaam oo arad wuxuu dhalay qabiilkii reer arad nacamaamna wuxuu dhalay qabiilkii reer nacamaam intaasu waa wiilashii benyamiin iyo qabiilooyinkoodii oo intii iyaga laga tiriyey waxay ahaayeen shan iyo afartan kun iyo lix boqol oo wiilashii daan iyo qabiilooyinkoodiina waa kuwan shuuxaam oo dhalay qabiilkii reer shuuxaam intaasu waa qabiilooyinkii reer daan siday qabiilooyinkoodu ahaayeen oo qabiilooyinkii reer shuuxaam oo dhan intii iyaga laga tiriyey waxay ahaayeen afar iyo lixdan kun iyo afar boqol oo wiilashii aasheer iyo qabiilooyinkoodiina waa kuwan yimnaah oo dhalay qabiilka reer yimnaah iyo yishwi oo dhalay qabiilkii reer yishwi iyo baryacaah oo dhalay qabiilkii reer baryacaah oo wiilashii baryacaah waxaa ka soo farcamay xabar oo dhalay qabiilkii reer xabar iyo malkii'eel oo dhalay qabiilkii reer malkii'eel oo aashar gabadhiisii magaceediina wuxuu ahaa sarax oo intaasu waa qabiilooyinkii reer aasheer oo intii iyaga laga tiriyeyna waxay ahaayeen saddex iyo konton kun iyo afar boqol oo wiilashii naftaali iyo qabiilooyinkoodii waa kuwan yaxse'eel oo dhalay qabiilkii reer yaxse'eel iyo guuniy oo dhalay qabiilkii reer guuniy iyo yaser oo dhalay qabiilkii reer yaser iyo shileem oo dhalay qabiilkii reer shileem intaasu waa qabiilooyinkii reer naftaali sidii ay qabiilooyinkoodu ahaayeen oo intii iyaga laga tiriyey waxay ahaayeen shan iyo afartan kun iyo afar boqol intaasu waa intii laga tiriyey reer banu israa'iil oo waxay kulligood ahaayeen lix boqol oo kun iyo toddoba boqol iyo soddon markaasaa rabbigu muuse la hadlay oo wuxuu ku yidhi kuwan ayaa dalka dhaxal ahaan loogu qaybin doonaa sida ay tahay tirada magacyadoodu kuwii badan waa inaad siisaa dhaxal badan oo kuwii yarna waa inaad siisaa dhaxal yar oo mid kasta sida kuwii laga tiriyey ay ahaayeen dhaxalka ha loo siiyo habase yeeshee dhulka waa in saami loo ritaa marka la qaybsanayo sida magacyada qabiilooyinka awowyaashoodu ahaayeen ha u dhaxleen oo kuwa badan iyo kuwa yarba dhaxalkooda saamiha lagu kala qaybiyo kuwii laga tiriyey reer laawi iyo qolooyinkoodii waa kuwan gershoon oo dhalay qabiilka reer gershoon iyo qohaad oo dhalay qabiilka reer qohaad iyo maraari oo dhalay qabiilka reer maraari intanu waa qabiilooyinkii reer laawi qabiilkii reer libni iyo qabiilkii reer xebroon iyo qabiilkii reer maxli iyo qabiilkii reer mushi iyo qabiilkii reer qorax oo qohaadna wuxuu dhalay camraam oo camraam naagtiisu waxay ahayd yokebeed ina laawi taasoo laawi ugu dhalatay dalkii masar oo iyana waxay camraan u dhashay haaruun iyo muuse iyo walaashood maryan oo haaruun waxaa u dhashay nadaab iyo abiihu iyo elecasaar iyo itamaar oo nadaab iyo abiihu way dhinteen markay rabbiga hortiisa ku bixiyeen dab qalaad oo intii iyaga laga tiriyey waxay ahaayeen saddex iyo labaatan kun mid kasta oo lab ah oo bil jira iyo intii ka sii weyn waayo iyaga laguma tirin reer banu israa'iil maxaa yeelay dhaxal laguma siin reer banu israa'iil dhexdooda kuwaasu waa kuwii ay tiriyeen muuse iyo wadaadkii elecasaar ahaa oo ku tiriyey reer banu israa'iil bannaankii mo'aab oo webi urdun ku agyaal oo yarixoo ka soo hor jeeda laakiinse kuwaas nin keliyuhu kagama jirin kuwii ay muuse iyo wadaadkii haaruun ahaa tiriyeen markay reer banu israa'iil ku tiriyeen cadladii siinaay waayo rabbigu wuxuu iyaga ka yidhi hubaal cadlada bay ku dhiman doonaan oo nin quruhu kama hadhin kaaleeb ina yefuneh iyo yashuuca ina nuun mooyaane